taliyaha saldhiga dhexe ee degmada garowe ee kusoo dhowradaya garowe marka xigtaa bal ujeedka saaka usoo booqatay cad waxay tahay bismi illahi raxmaan iraxiim ujeedku saaka waxa weeye magaalada madaxda garowe lacagtii shilinka soomaaliga ahayd oo la joojiyey oo dadkii qaadan waayeen dowladdu waxay amray lacagtii in la qaato dhammaan shilinka soomaaliga cida allaale iyo ciddii diidda ee lacagta qaadan weydana waxaa la horkeenayaa sharciga waxaa laga qaadayaa tillaabo sharciga waafaqsan obereshinkaas annaga waxaan u nahay volunteeri oo u taagan inaanu fulino habeen iyo maalinba waxay soo wacaysaa cid allaala iyo ciddii aragta cid lacagta aan qaadanayn oo diiday waxay soo wacaysaa seven four afar sideedaad ciddii lagu diido lacag waa soo qaadaysaa lacagta iyadoo sida saldhigay keenaysaa ciddii ku diiday baa markaa tilaabo sharci waafaqsan laga qaadaya ganaax lacageed iyo xabsi ciqaabeed labadaba waa ay mutaysanaysaa cid allaala iyo ciddii hor istaagta in lacagta shilinka soomaaliga ah kunka shilin inay qaadan weydo ciddii aanu ku helno sharcigaan horgeynayna ciddii ka daba imaanaysa waa inay soo qaadataa labaatan milyan oo ganaaxa cidda ummadda rumadda ku dhufanaysa ka yeeli mayno ummadda in rumadda ku dhufato ayadaa jeebkeeda ka dareemaysa dhibaatada iyo shidada ay ka shaqeynayaanin waxay ka dareemayaan jeebka ayago ay leeyihiin
waaya marka howlgalkan iyo amarkan ee dowladdu ina lacagta qaato goorma la bilaabay
amarkan wuxuu baxay shalay wixii shalay ka dambeeyey cid allaala iyo ciddii lagu helo ilaa xalay obreshinku waa socday hadda waxaaba bilaabay kuwo waxaa jiraa inta meeladaha xiray ka tegaya waxaan u arkaynaa marka lacagta biayi crew shay kasta lagu bixinayo lagu qaadanayo canshuur dowladdana waa lagu qabanaya iskuullada iyo ayi kasta oo goob kacsan waa lagu qabanaya wax lagu diidi karaa ma jiraanin annaguna maraykan maahayna waxaynu nahay soomaali cid allaale iyo ciddii marka lacagta diidayso haddeertaan ujeed kale inay ka wadato baanu u arkaynaa amase u qaadanaynaa ciddii inta meheladoodu xidha rafaca oo inay ganacsadaanba joojiya waxaanu u arkaynaa dad dangooniye leh waxaanu saaraynaa in fiiro gaara si gooniya baanu u dabagelaynaa obereshinka aanu wadno obereshin ka duwan baan ku qaadaynaa dadka ruwaha ganacsiga ay joogaan nin baanu tegaynaa ayaga waa soo qabanayna tira intay ka yihiin waaya marka intariyo shalay intaad wadeen howlgalkan cid aad xirxirteen oo diiday lacagta ma jirtaa
waa jiraa nin sheelooyinkay ku jiraan nin dadkii lacagta diiday waa xiran yihiin
marka xarga laga yimaado tallaabada xigta ka qaadaysaan maxay tahay mid kasta wuxuu qaadanayaa ciqaabta uu leeyahay iyo kiiskiisa lagu qaadaya ganaax iyo xabsi baa u yaala maxkamad baa la horgeynaya nin lagu cafinaya nin lagu sideynaya ma jiro cid allaala iyo ciddii damacda inay ummadda rumadda ku dhufato ama dadka barakiciso waxay ka dareemayaanin jeebkooda bay ka dareemayaanin waxay aruurinayeen muddo fara badan marka dhaawac fara badan uu soo gaaro iyo ayagaa barakac ayagaan barakac gelaynaa kuwa dadka barakac ku wada
dadka qeybtii waxay ku doodayaan in lacagtii dowladdii diidan tahay oo canshuurihan lagu qaadayn oo bangigii diidan yahay marka see dadka waxa weye lacagta u qaadanayan haddii dowladdaa diiday haddii ay leeyihiin waxbaa diiday haddaan u sheegaynaa dowladdu waa qaadanaysaa waa ay amardha iyadu inay qaadanayso cid walbana ay qaadato ninkii marka hadalkaa leh dad hadda waxaa u badan dad dan kale iyo fiiro kale ayagu wata ninka meeradiisa xirayo o cararaya muxuu ujeedaa soo nin dan kale le maaha dowladdu waa amardha inay qaadato canshuur dowladdaa lagu bixinaya baayi kuruu shay kastaa loo isticmaalaya cid allaaliya ciddii diida oo aanu ku qabanana sharcigaa la horgeynaya idinku booliskii baa tihiin dadkii iyo baa udhexaysaan dowladdii haddii dhinaca dowladdu wax ka soo noqdaan oo kaleeto maxaa tallaaba qaadaysaan
dhinaca dowladdu amar cad bay ka bixisa cid allaala iyo cidda lacagta qaadaysa degmada ama maaliyadda cid allaala iyo cidda qaadaysa lacagta shilin soomaaliga iyadoo soomaali weeye iyagaa waa qaadanayaan ciddii aan qaadan laftikooda waa laga soo gudbinaya jeeb baan ku dhijinaya dhammaan lacagta waa la qaadanaya
marka taliya idinku aduma waxaad la soconaysaa dhaqdhaqaaqa guud oo suuqa iyo dadka sida lacagta u qaadanayaan mise waxaad la soconaysaan dowladda laftigeeda sidai canshuurta u qaadayso iyo sida lacagta u soconayso dhammaan dhammaan waa la soconaynaa dhammaan waa la soconaynaa dowladdu amarka ay bixisana waa ay fulisaa annagu fulintii baanuna waa amardhay amarkaasuna waa baxay waa la fulinayaa dhammaan waa la qaadanaya dowladduna waa qaadanaysaa kaasina dowladdu saas ugu xorooraysa lacagtu dhammaan waa la qaaday waana waana lagu xaraynaya waana dadkana saasa loo qaadaya ciddii diiddo oo dan kale gooniya wadatana tilaaba sharci wafsan baa laga qaadaya
in sidoo kale markaan fiirino ciidamaad joogay shabaaqlaad joogay dadku waxaa laga yaabaa in si kale ay cabsi u muujiyaan marka booliiskiina waa tihiin idinkoo magaalada amnigeeda oo kale fiirinaya ka waran haddaa siyaabo kale aad u martaan oo ama qofkii lasoo ribadgareeyo oo kaleeto caadi loo soo qabto ama maxkamadda looga yeero ama waaran kale lagu xiro
waxa weeye hadda waxaan u dhex maraynay annagoo microphone raadinayna baan waddanka dhex marnay oo digniinta bixinayna baan ummadda soo dhex marnay marka aanu cid walba u sheegnay in lacagtu soconayso oo la qaadanayo waxaanu marka ogeysiinaynaa cid allaala iyo ciddii qaadan weyda inay tahay cid amaawiirta dawladda kasoo horjeeda wadana kaloo gaala wadata sida hadda meelaha qaybta saaka ii muuqanaysay muwaadinnimo iyo uma arko iyo gaacasi midna inay ay tahay dadka meelaha xirayo dhuumanaya waa dadka dadka ummadda raba dhiigooda inay miirtaanin wey oo meelo kale aan la xiriirsan lacagtaa hala diidana meelo kale inay kaga timi wax dawladdeena ka yimi ama dadka ka yimi midna ma ah waa wax meelo kale inay kaga yimi lacagta yaan la qaadan sifo in kusoo gashay waa marka hore bay ahayd qaab kale bayn kusoo gashay waxaana waxay ka timi dad baa waxay abaabulinayeen lacag soo rar xagga ii keen xaggaan wax u raraya gobollo qaybtood baa lacagta laga joojiyey gobollo koonfureed baa kamid ah isagoo taasna weyn wada ogna hadda kuwana waxay ka yimaadeen kuwa qaadadka oo ayaa somalilan ah tan marka waa soomaali lacagtaana waa soomaali maraykan maahin cid allaale iyo ciddii hor istaagta oo caqabad ku noqota lacagta shilinka soomaaliga ah waxaan u arnaa dad dangooniya wata inay yihiin waxaana ka qaadaynaa tilaaba sharciga waafaqsan waxay mutaysanayaan nin xasuuc qaabeed iyo ganaax lacageed labadaba waa laisugu daraya waayahay maxaa idinka degan lacagahan lasoo safrinayo oo gobollada kale laga keenayo dalka soomaaliya lacagtaasu waa la mamnuucayay waa la joojiyey wax lacaga oo lasoo gelin karo ma jiraanin waa waxa keenaya sixir bararka keenayabaa waxaa ka mid ah lacag inta lasoo raro in doolarka la qaato oo lacag kaash lasoo geliyo lacag kaash lasoo gelin karaa ma jidho isbaaradu waa isbaarooyinku waa xiran yihin dhammaan waa la dejinaya waa la fatishaya gaari kasta oo meesha soo maray
marka dhowr jeeroo hore sicirkan lacagta sarifka wuu isbedelay oo dowladdu dhowr jeerba waxay jidaysay in lacagta qiimaha hadda lagu sarrifayo oo kaleeto wax laga bedelo afariy labaatan baa loo gooyey marxigtay wuu kacay ilaa hadda heerka ugu dambeeyay oo dhowr iyo soddon uu gaaray balse inkastoo dowladdu hadday toddobiyo labaatan iyo saddeyo labaatan ku celisay marka dadka waxaa moodaa markii amarka soo baxo maalmaha hore in la fuliyo kadibna ay wax walba isbedelayaan marka qorsho kalma idinka degan yahay arrintaas
bismillah maal waa ka degan yahayo dabagal bay u baahanta dhammaan ganacsatada dadku toddobiiyo labaatan baa lagu sarifaya gacan hore gacanta dambana waa sideed iyo labaatan wey waa ku ilaalinayna haddii ladaba laisdabagalo oo waxaa la dabagalo cid allaale iyo ciddii wax ka bedelaysana tilaabo laga qaado way daba sameeyaan waxaan waa go-ayaan mana ay sii soconayso insha allahu biillahi tacaala shacabkana waxaanu leenahay cid allaale iyo ciddii qiimaha la idiin guuyey sicirka la idiin guuyey cid allaale ciddii wax ka badan wadda haw hunguri raacin oo ha yeeline dalkii dadkaa u dhalatay oo dadkaagi baa la joogtahay dadka dhigshiilkaayo ummadda rumadda ku dhufanaya ha raacin waxaa adduun iyo akhira kugu nafac badan wixii markaas yaroo wax ku gooniyey soo gudbiya oo soo sheegay cid allaala iyo ciddii waxaan ahayn todobiyo labaatan ilaa siddeyo labaatan wax ku sarrifaysa arkaanin saasaan u leenahay ugu dambeyntii maxaa soo celcelinaya in lacagta soomaaligu qiimaheedu marna kor u kaco marna hoos u dhaco marna dadkii diidaan marna qaataan
sideedaba dadkaan soomaalida ah muwaadin amase wadani ma aha lama oran karo lacagta hadda masalan etoobiya lacagteedu iyadoo kala go-an oo bar bar hadduu ka joogo barkaas waa shaqaynaya waxaa la rabaa marka qofka soomaaliga ah in lacagtiisa dalkiisa dadkiisa waxa uu u tarayo inuu ogaadaa lacagtaan soomaalida ah waa inaga lacagtaas aynu leenahay soomaali baynu nahay maraykan maahin dhammaan waxaan rabaa lacagtii in la qaato haddana wadaniyadu ay ku taabato oo cid allaalayo ciddii ka shaqaynaysa wax ama sixir barer ku keenaya ama nabadgelye amni darre keenaya cid walba inay soo gudbisaa la raba waxaan leenahay cid allaalayo ciddii lacagta qaadan weyda amase ishortaagta saldhigga dhexe imaada noo soo gudbiya riboodkeeda noo keen annagaa tilaaba sharcaafsan ka qaadana wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu